iyadoo cudurka coronavirus uu markii saddexaad uu ka bilowday dalka ayaa waxaa maalmaha ugu dambeeyey deegaanada jubbaland laga diiwaangeliyey kiisas ku saabsan caabuqa safmarka ee coronavirus fariimaha wacyigelinta wasaaradda caafimaadka jubbaland ayaa la faray goobaha lagu barto tacliinta inay qaataan si looga taxdiro halista cudurka covid sagaaliyo toban maamulaha iskuulka ganaani maxamed xirsi cabdulaahi oo aan ku booqanay iskuulka ayaa waxuu warbaahintu waamuuga warbixiyey sida ay ardaydu ugu dhaqmaan fariimaha wacyigelinta ee wasaaradda caafimaadka wayna jirtaa mawjad saddexaad oo la sheegayo oo weliba hadda xilligana xilligii la aqoon jiray koroonaha xilli aan ahayn yuu noqday waayo owler waxaan naqaanay inuu yimaado bilaha maars iyo abriil iyo may iyo laakiin hadda xiliyadan oo kale oo bishan sideedaad oo iskuulladu furmaan yacni korona lama aqoon jirin marka waa xaalad soo korodhay taasna maaragtay maamul iyo macallimiin iyo guud ahaan ardadaba waa waa ka digtoonnahayoo waa layska wacyigeliyaa haddana wax dhiba aan la kulannay ama aan dareemayno ma jirto guud ahaana ummadda soomaaliyed ilahi waxaan uga baryaa iyo shucuubta caalamkaba in dhibaatadaas ka dulqaado oo ilaahay ka badbaadiyo haa wasaaradda caafimaadka iyo hay-adaha hay-ad ka mid oo liyaaseebda jildareen iskuulka maalmihii la furayba way noo yimaadeen wacyigelin ballaaran oo ku saabsan sidii looga digtoonaan lahaa cudurka ayay na siiyeen waanan ku dhaqanaa arrintaas waan ku soconaa tii un baanu sii adkaynaynaa waxaa soomaalida ku maamaadaa faraska waxaa usha loola dhacaa ha dheereeyo adugu waa maaragtay inaanu muxuu ahaayey isbaraarujinno oo aan isku dhiirigelinno horumarinta waxbarashada inaan ka wada shaqeyno hadday noqoto maamul iyo hadday tahay macallimiin iyo hadday tahay ardayba maaragta marka wa sidii iyo si kasii fiican aanu wax u qaban jiray un baanu insha allah sameynayna waayo khibradda waxaa laga bartaa mar walba khaladka aad soo geli jirtay cashar ayaa laga bartaa marka sida ugu habboon ee loo horumarin karo waxbarashada oo ilmahana waxbarashadooda kor loogu qaadi karoo loo kobcin karo ayaanu ku jirnaa waana ka waxaana ka mid a qodobada aan sameynay oo hadda aan degsanay waxaa ka mid a kow mobilkan smartphomeka oo screen touchka la yiraahdo oo waaweyn oo ilmuhu ay wax laga daawado